iyadoo muddooyinkii dambe ay aad u soo badanayeen dadka kasoo horjeeda ee dhaliilaha kala duwan u jeedinaya madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh ayaa haatan waxaa weerar afka ku qaaday mid ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ee sheeha dalka ka dhisay saciid cabdulaahi deni oo ah hogaamiyaha maamul kula baxay puntland ayaa waxuu weerar afka ku qaaday xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka isagoo ku sifeeyey inuu yahay mid boobaya hantida dadka rayidka ee reer muqdisho sidoo kale waxa uu deni sheegay in xisbiga cusub ay ku dhawaaqeen xasan sheekh iyo xulafadiisa inuu yahay mid lagu carqaladeynayo maamul goboleedyada ee siyaasiyiinta mucaaradka isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in xasan sheekh uu dalka kala geeyey
waxaan la yaabanahay madaxweynuhu xalay khudbaynaya dhowr jeerna waa dhadhegaystay wuxuu yidhaahdaa siyaasaddu tiro badnaan maahane abaabul waaye abaabul taasuu ku celceliyaa war abaabulkii hore oo dhulka iyo qabuuraha lagu dhacay bal abaabulka hadda gobollada lagu daray maxaa la qaadan doonaa talow waa su-aal kaloo aad u yaab badan saddex sano ka hor markaan diidanayn golaha wadatashiga qaranka dad baana la yaabanaa laakiin golihii wadatashiga qaranka xalay waa kaas meesha aan diidanayn halkaas wuxuu isu bedelay maxaa la dhahaa xisbiga cadaaladda war ilaahay ilaahay xataa laga xishoon maayo ma cadaaladda hadday jirto midaan dhulkii qabuuraha la iibsan lahaa bal cadaaladda soo socota see u ekaan doontaa ya cadaaladda hadda aan aragnay midda kaleoo soo socota see u ekaan doontaa wadajirka hadda la sheegaya xaggee joogaa dalkiiba waa la kala irdheeyey hadalka saciid cabdulaahi deni madaxweynaha maamulka la baxay puntland ayaa kusoo beegmaya xilli dowladda federaalk maamulkan ay ka dhexaysa xurguf siyaasadeed iyadoona uu maamulkan marar badan dhaliilo kala duwan u jeediyay dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheekh